walaal maxamed aad baad u mahadsan tahay abaalmarintan waxaa bixiya hay-adaha gobolka minnesota ee deeqda bixiya waxayna bixiyaan sanadkii hal mar iyokoo aqoonsada siiyana abaalmarinta hal shaksi iyo hal hay-ad oo maaragtay gobolka minnesota ka howlgala ujeedadiisuna ay tahay in la dhiirigeliyo maaragtay dadka iyo hay-adaha u adeega isku soo dhoweynta bulshada iyo la dagaalanka cusrinimada iyo horumarinta bulshada sida guudba marka sanad walba sanadka qofkay isleeyihiin iyo hay-adda isleeyihiin way ugu waxtar ficnaayeen bay siiyaan marka sharaf bay ii tahay inay sanadkan aniga isiiyaan anigoo shaksi ah
waa garta marka adigoo qof soomaali ah dabcan waxaan filaya in ata qofkii ugu horreeyey soomaaliya hay-addu hay-adahan ay abaalmarinta siiyaan marka hore waxaad iga warantaa bal maxaa keenay baad is leedahay ama aad ku mutaysatay in abaalmarinta lagu siiyo walaal in muddo ah howl shakhsiyaadka magaalada ka howlgalaan ka mid ahaa ujeedada ugu muhiimsanna waxaan filayaa waxaan intii muddo aan ka shaqaynayey oon maaragtay asaaskeedan lahaa dallad isku keenta hay-adaha bulshada u adeega si ay si wada jiraya ko quwadooda ay mideysan tahay ay ugu howlgalaan danta ay ummaddu leedahay talabaad dhaqaalaha waddanka gaar ahaan maraykanka iyo sida guudba adduunka global economigu qaabka uu samaysan yahay waxaa ka maqan laba bilyan oo qofba maaragtay aan fursad u helin inay si toosa uga qayb qaataan dhaqaalahaas oo noloshooda horumariyaan marka aniga iyo asxaab kale waxaanu aasaasnay combany hay-ad ujeedadiisu ay tahay sidii dadka fursad loogu abuuri lahay systemkaas uga qayb qaadan lahaayeen sidoo kale sidaad adigaba ad ka warhayso sanadkii lasoo dhaafay iyadoo hormuud u ahayd doorashadii donald trump la doortay cusurnimada iyo xagjirnimada dadka qaxootiga ah dadka muslimiinta way sii badatay marka waxaa laga maarmaan noqotay in bulshada laisku soo dhoweeyo fikirka khaldane laga abuurana in dib maaragtay dadka looga markaa brogram la yihahdo sambusa sunday oo ujeedadiisu ahayd bulshada in laisku soo dhoweeyo ayaan runtii waxqabad fiican maaragtay aanu gobolka ka qabanay marka waa shaqo dad badan ay wada qabteen weye marka waad mahadsantamarka xamza abaalmarintan haddii aan usoo noqono marka dabcan in bilad lagu siiyo gartay maxaa kaloo la socday abaalmarinta waad mahadsantahay waxaa weeyaan dad ilaa afar boqol oo qof ah oo dadka gobolka ugu maaragtay miisaaniyadda iyo ugu murqo culus baa laiskugu keenay xaflad na loogu dabaaldegayo na laguna maaragta waxeenayo sidoo kale abaalmarin waxayna siiyeen shan iyo toban kun oo dollar ah oo aniga oo shaksi ah iyo hay-adda mid walba ay shan iyo toban kun oo dollar ay siiyeen waa garta marka lacagta abaalmarinta ah ee lagu siiyey shan iyo tobanka kun oo dollara qaab noocaada doonaysaa inaad uga faa'iidaysato walaal waad mahadsan tahay waxaan ugu talagalay maadaamo shaqada iyo waxa maaragta laga aqoonsaday tahay howl bulsheed in dhaqaalahan isu u dhan yahay buu communitiga ama bulshada uu dib ugu noqdo loogana faa'iideeyo serviceska ama howlaha loo hayo shacabka hay-adaha samafalka ee ummadda u adeega fursad ay shaqooyinkooda kusii xoojiyaan waxqabadkoodana ay kusii xoojiyaan inay noqoto ayaan ugu talagalay halkaas bayna mari doontaa marka bulshadaad ka hadlayso ay ku noqonayso ma kuwa soomaalida mase waa maadaama isdhexgal bulsho ka shaqaynaysay communitiyada kalena qayb ay ka yihin waad mahadsan tahay waxaan anigu shakhsiyan go-aansaday inay dhaqaalahan isu u dhan yahay uu bulshada soomaaliyeed dib ugu soo noqdo maadaama yihiin dadka maaragtay shaqada ugu badanna qabtaa dhaqaalaha soo galana wuu yaryahay maaragtay inay laga maarmaan tahay in la xoojiyo lana garab istaago dadka bulshada u adeega oo runtii aan oran karo shaqo cibaade hayaan in qof soomaali ah oo muslin ah oo dalkan haddana ku yimid qaxootinimo hay-ado waaweyn oo gobolkan ka shaqeeyahay ee abaalmarin siiyaan isagoo waxqabadkiisa lagu ixtiraamayo magaca intee leeg bay bulshada u keenaysaa culays intee leeg ayaysa ka ridaysaa baad is leedahay nacaybka bulshada loo hayo walaal waad mahadsan tahay waxay sii xoojinaysaa runtii in ashkhaas badan oo maaragtay ka baxsan xataa jaaliyadda soomaaliyeed iyo jaaliyadda muslimiinta ah inay arkaan iskuna dayaan inay nala shaqeeyaan sababtoo shaqadan ah in maaragtay bulshada cusurnimada lagala dagaalamo waa shaqo qof walba u taalo weeye maaha in shaqo soomaalida ama muslimiinta keliya u taalo maaha marka waxaan rajeynaya inay abuurto inay abuurto fursado aan shaqadanadan sii xoojino dad badan oo la kaashanana inay noo horseedo ayaan rajeynayaa waxaan kaloo rajeynayaa maaragtay inay noqoto fursad dahabi ah oo dadkeena gudihiisa laftiisa dhiirigelisa dhalinyarada inayna ka cabsan because shaqadani waa shaqo dhib badan marka runtii in la helo dad dhalinyaro fara badan oo u taagan lana sii dhiirigeliyo kuwa maaragtay hadda hawsha ku jira waa laga maarmaan